kulankan oo ahaa mid lagu daahfurayay cusbitaal cusub oo ay hay-adda camuud foundation ka dhistay degmada dila ee gobolka awdal ayaa mas-uuliyiinta hay-addaasi iyo madax iskugu jirtay maamulka degmada ka gobolka awdal iyo wasiiro ka socday xukuumadda somalilan ay xadhigga kaga jireen xarunta magaalada dila iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka awdal mustafe xoogsade ayaa isagu sheegay in baahi badan oo ay dadka deegaanka degmada dila u qabeen cusbitaalka ay sababtay in laga dhiso cusbitaalkan ujeedooyinka loo aasaasay waxay ahayd markii la arkay in baahi badan dadkan ay u qabaan intaasoo imseejina ay ku yaalaan koonfurta iyo beriga buuramaba waxaa la gartay in cusbitaal ay ku habboon tahay in degmada dila ay hesho gudoomiyaha hay-adda camuud foundation maxamuud faarax cigaal ayaa isagu ku dheeraaday qaybaha uu ka kooban yahay cusbitaalka ay ka dhiseen magaalada dila iyo qalabka ay hay-adoodu dhakhtarka keentay oo dabooli doona baahiyaha asaasiga ee ay qabaan bulshadu cusbitaalkani waa soddon sariirood waa soddon sariirood wey meel ay adhonting dee iskuduhuu sheegiye meelay soddon sariirood oo cusbitaal ay boorama dibaddeeda ka dhisan tahay may jirtaa wuxuu kaluu leeyahay sheebaarkii buu leeyahay farmasigii buu leeyahay meeshii dumarku lagu dhalay buu leeyahay ultrasan labaatan kun oo daalara yaal in reer dilaal isku noqdaan qurbajoog iyo qolqoljoog markaan annaku cusbitaalkaa dhisanay waxaan nidhi cusbitaalka waan dhisanaa waan qalabaynaynaa intiiba waan dhammaynaa annaku dayrka iyo soolarka waxay ahayd inay dadka degaanku ama qolqoljoog haadaan ama qurbajoog haadaan inay sameeyaan alxamdulilah qurbajooga maraykankii soolarka ayagaa bixiyey axmed daawud baa kun daalar ku daray marka intiina qurbajooga maanta fadhidaa waxaa laynaga fadhiyaa inay dayrkii dhammaystirtaan taasi waa koo waxaa meesha ka dhiman waa dayrkii aqoon-yahaan maxamuud aw xasan wacays ayaa isagu u mahad celiyey hay-adda camuud foundation ee ka hirgelisay cusbitaalka degmada dila wuxuuna ugu baaqay qurbajoogga iyo qolqoljoogga ka soo jeeda degmada iyo gobolka awdal in kaalinta kaga aadan cusbitaalkan iyo kaalmada looga baahan yahay ay wax ku darsadaan waxbaa la istari jiray sidii la ahaa waad garanaysaan cusbitaalkaa wixii ka dhiman waa la dhammaystiri waa in guddi loo sameeyaa maamusha cusbitaalka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somalilan xasan gaafadhi ayaa ballan qaaday in wasaaradda horumarinta ee somalilan la wareegayso cusbitaalka oo ay miisaaniyadda cusub ee sanadka soo socdana ugu dari doonto dhaqaalo lagu wado shaqada adeega cusbitaalkan dad muxsiniina baa bixiyey dadaalkana waxale cigaal baa leh isagana waynu ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu noqdo cusbitalkaasu cusbital baahiyaha ka jira dila iyo hareeraheedaba inuu mid buuxiyo inuu ahaado wasaarad ahaan annaga maanta dee hantida iyadu kusoo biiray waxa ka dhimanna idinoo tilmaami mayso wixii aanu ka gaari karnana waanu ka gaari wixii kalena dadweynaha iyo camuud foundation iyo meeshii kale aanu waxmoodnoba waanu la kaashan kollayba annagu haddii la yidhaahdo miisaanida sanadka ka ka wax ayaanu ugu darinaa cusbitalka haashim sheekh cumar good v o a boorama